toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo ah agaasimaha guud ee sharikadda dahabshiil kusoo dhowo barnaamijka cabdirashiid ridwaan aad baan ku salaamayaa waanaad ku mahadsan tahay martiqaadkan aad ii soo dirtay waxaa lagu soo gebagabeeyey shalay london colan ay ka soo qayb galeen ilaa toddoba iyo labaatan arday oo wax ka baranayay jaamacadda sowas gaar ahaana hogaaminta marka waxaan rabaa bal inaad dib ugu noqoto wixii idinku kallifay in mashaariicda noocan oo kalea ee waxbarashada ardayda aad ka caawisaan iyo sida ay kusoo bilaabatay ridwan runtii sa aad u sheegtay ardayda soomaaliyeed ee waddankan ingiriiska wax ka barataa waxaa inta badan haysta dhibaatooyin ah inaanay koorasyada ama casharada ay qaadanayaan aan ahayn kuwo communitiga ay ka soo jeedaan ama xaafadaha ay u adeegaan soomaaliyeed aanaan inta badan maxaa la yidhahdaa culayska saarin ama dhibaatooyinka dadka soomaalida u k haysta aan culayska saarin waxaa laga yaaba qofku de inuu science barto lakiin science waxaa laga yaaba inaanu communitigii aan waxba qabanin ama hadduu xisaab barto inaanu communitigii ama maaragtay dadkii soomaaliyeed wax loo tarayay inaana waxba ka caawin marka dhowr sano ka hor arday soomaaliyeed baa noo timi waxaynagu yidhi niyo waxaanu doonaynaa in jaamacadahan ugu waaweyn ee ingiriiska in aanu arday soomaliya haddaanu nahay ka qayb qaadano haddaa shirkadda dahabshiga tihi ma na caawinaysaan haa baanu ku nidhi waayo annagu mar walba wixii dadka soomaaliyeed dan u ah baa noo ah dadkaasi noo yimi qaar badan waxa weeyaan runtii qabiilkooda ma garanayno gobolladay kasoo jeedaan ma garanayno waxaan ku dooran in dad soomaaliyeed oo doonaya inay dadkoodii ama halkan ha joogeen waddankan aynu joogno maanta ama dhulkii aynu ka nimiba ha noqotee dad doonaya in dadkoodii caawiyaan waa gartay marka ardayda seed ku xulataan aad ka bixisaan waxbarashada gaar ahaan marka laga hadlaya hadda hogaaminta oo kale ma waxbay soo codsadaan ma jaamacadda ayaa tartan gelisiisa seed ku xulataan runtii waxaan ku xulanaa marka ugu horeysa in ardaydaasu ay yihiin arday danaynaysa inay casharadaas ay ka qayb qaataan marka markii muddadaas aanu ay ardayda nala soo xidhiidheen annaga waxaan u sheegnay inay de jaamacaddu ay go-aamiso qofka ku haboon jaamacadda de mid halkan ku taalla ah inay go-aamiso oo qofkii ay u aragto in imtixaanadeeda ka soo baxayo ay markaa iyagu ay casharkaas u dhigaan qofki aan imtixaan ka soo baxaynina de qasab waxaa la odhanayaa soo diyaari marka dad badan baa runtii soo dalbaday dadkaas runtii dee imtixaanadoodu way ka soo baxeen jaamacaddiina way dooratay casharadiina way barteen maanta waa ku faraxsanahay in dhowr iyo labaatan qof oo soomaaliyeed oo kala duwan oo dhul soomaaliyeed kasoo wada jeeda meesha doonaanba ha noqdeen oo qaariban halkan ku dhasheenba inay maanta casharo ay jaamacadahoodii kasoo kala soo baxeen laga yaabo inay anfacdo dadka soomaaliyeed ama halkan jooga ama dibadda jooga waaya marka ardaydan marka ay dhammaystaan waxbarashada noocan oo kale ah ma jiraan in qaarkood ay dalkii dib ugu noqdaan si ay gacan uga geystaan arrimihii siyaasadda amnigii dhaqaalihii guud ahaan dee dibudhiska dalka runtii ridwan qodobkaas waa qodob muhiima waayo marka ugu horeyso horta halkan lafteeda ingiriiska waddankaynu joogno ayada lafteeda baahida ay ka jirtaa dad badanoo soomaaliyed ay haystaan waad la socotaa dhalinyaro badan oo xidhan waad la socotaa dad badan oo arrimaha sharciga caawimo uga baahan waad la socotaa dad badan oo maaragtay luqadaba aan garanayn waddankan marka dadkan toddoba iyo labaatankan qofi qaar iminka shaqooyin ka haystaaba way jiraan ama ka helay hay-adaha caawinaya meelaha xafiisyada soomaalidu ay yimaadaan ama dadkii soomaaliyeed ay yimaadaan ee waddanka ingiriiska oo dhan ah dowladaha hoose hama noqoto ama xaafadaha hoose ha noqoto ee maaragtay adeegga laga helo xafiisyada ay kuleeyihiin maaragtay laga furay marka dadkaas siyaabo kala duwan bay iminka dadkii soomaalida halkan joogay u caawiyaan qaar badan waddankii bay tageen gobol walba soomaaliyeed bay tageen ama ha noqdeen iyaga laftooda iyagoo culayska saaraya maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha la yidhaahdo qorsheynta magaalooyinka tusaale maarata municipalityga ama xaafadaha dowladda hoose ha noqoto inay aqoon kusoo kordhiyaan oo rag iyo dumarba leh inay waddankii tageen oo ay aqoontoodii ay doonayaan inay la wadaagaan qaar badan oo kale waxay doonayaan dib ugu noqdaan oo ay tagaan oo ay wakti geliyaan annagu markaanu runtii dadkan aanu caawinayn wax shuruuda kumaanaa xidhin annagu waxaanu nahay qofkii doonayn dadkiisa caawiyo waxa weeyaan waanu caawinayna anaguna haddanu nahay dahabshiil wixii aanu kaga qayb qaadan karo waanu kaga qayb qaadanaynaa iyaga laftoodan da way iscaawiyeen oo qayb bay ka qaateen way dadaaleen marka annagu waxaanu doonayna wixii dadkooda caawinaya ama waddanka gudihiisa ha joogeen ama dabadooda ha joogeen waayo aqoonta maanta ridwaana waad ogtay qofkii aqoon leh qofkii karti leh qofkii dadaala qofkii daacada ayuunbaa waxyaala badan u fududaanayaan haddii alla ka dhigo waa gartay london oo kale marka laga hadlay waxaan filayaa in inta badan hadda ardaydan ay maaragtay london ku nool yihiin ama ay ku noolaayeenba dhalinyaro fara badana muddooyinkan dambe sida aad sheegtay dee dhibaatooyinka qoysaska haysta ka sokow iyo arrimaha sharciga waxaa laga yaabaa in mindiyaha iyo tooriyada dhalinyaro badan ay ku dhintaan ururo soomaaliya oo arrimahan ka shaqeeyana waa ay jiraan wax gacana ma ka geysataan marka laga hadlayo sidii looga hortegi lahaa dembiyada noocan oo kale ah oo aada u caawin lahaydeen shakhsiyaadka iyo ururada inta badan ka shaqeynaya sidii looga hortegi lahaa ee loo fahmi lahaa dhibaatadan waxa ay salka ku hayso waa runta ridwan runtii dad badan oo dhalinyaro ah ayaa jeelasha ku jira waddankan ingiriiska oo nasiib darro weeyaan runtii waanay fiican tahay wax allaala wixii la qaban karaya in arrintaa culayska layska kaashado annagu runtii dahabshil siyaabo badan baanu dadka ugala qayb qaadanaa arrimaha u danta ah oo aad ogtahay ama ha noqoto dhibaatooyinka halkan dadka soomaalida ka haysta ama waddankeeniba ha noqoto mar walba adaan shirkada dahabshil wixii u danaba annaga noo dana wixii aanu qaban karana waanu qabanaa dhimka dhalinyarada nimanka jaamacada ka soo baxay eeaan ka sheekaysan goortii dhaweyd ee dahabshiil uu caawiyey ama shirkadu ay caawisay qaar badan dadka aad ka hadashay bay u shaqeeyaan dad dhalinyara baa jiro looyariin noqday oo looyariin haddii ama garyaqaano noqday oo dadka caawinaya insha allah qaar badan baa jiro xuquuqdoodii wixii ama ha noqotay ay xaqa u lahaayeen ku dadaalaya qaar badan baa u noqonaya tusaale ah haddaad wax baratid inaan loo inay kaa caawinayso inaad jeel gelin ama maarata dhibaato aanaad samaynin waayo qofku markuu aqoon leeyahay iyo karti leeyahay dee wax badan baa haddii alla ka dhigo fududaanaya marka waxaasoo dhan waxay u noqonaysaa qofkii inay tusaale ay u noqoto la yidhaahdo hadduu hebel ba uu waxbartay shaqaystana maxaa adiga kugu kalifeeya inaad dembi gashid amaad qof kale dhibaataysid marka waxaa loo baahan yayay dad badan oo wanaagaba dadkeena ku dhex jira in dadkaa lasoo dhex saaro oo ay dabadda u soo baxaan oo kii dhibaato samayn lahaa u arko warniyo haddaad dhibaato samaysid jeel iyo dhibaato maad ku dambaynaysaa maxaa sidaa walaalkaadoo kale uu sameeyey ama walaashaa ay samaysay aad u samayn weyday ama wax u baran weyday ama u shaqaysan weyday taas baan haddaan ugu dahabshin lahay mar waa culays ka saaraa iyo wixii aanu ka qayb qaadan karayna haddii alla ka dhigo waa gartay ka sokow marka kaalintaas aad aad ka geysataan arrimaha qurbaha iyo dadka ku nool iyo waxbarashadooda waxaan la soconnaa dalkii laftirkiisa in boqolkiiba toddobaatan ay dhalinyaro yihiin qaar badan oo ka mid ah waxbarasho ma helaan ama intooda badanba marka gacan ma ka geysataan waxbarashada gudaha soomaaliya waxbarashadu si aad u sheegtay waxay qeyb ka tahay horumarka waddanka waxay ka qeyb tahay nabad runtii muddo dheer iyadan cidina aanay noo dirin baan anagu haddaan dahabshin lahay annaga iyo shaqaalaha shirkadda aanu culayska saaray sidii dahabshiil ay uga qayb qaadan lahayd dhammaan hay-adaha tacliinta ee waddanka ka jira ama jaamacda ha noqoto oo magaalo walba iyo gobol walba ku yaala ama ha noqoto maxaa la yidhaahdaa iskuullada la tago xitaa qaar ay xidhi laleeyihiin dahabshil bank oo ay akaana ka furtaan ama lacagta dhigtaan qaarna deeq aanu siino jaamacadaha sidoo kale qaar badan baa jira deeq aanu siino qaar xidhiidh bay laleeyihiin dahabshil arday badan baa jirta oo wadankii ku jirta oo iyaga laftooda aanu ka caawino arrimaha tacliinta waayo qofkii wadanku markuu tacliintiisa dhiso aqoontiisa dhiso ayaa horumarku runtii imanaya marka dahabshil runtii arrimaha samafalka ama ha noqoto dhibaato dhibaatooyinka jira xagga caafimaadka ama ha noqoto dhibaatooyinka jira arrimo kaleba mar walba dahabshil wixii ummadda u dana ayaanu ka qayb qaadanaa tacliintuna waxay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn aan culays ka saarno waddanka gudihiisa iyo dabaddiisaba waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo su-aasha ah marar badan waxaa la sheegaa in sharikadaha waaweyn ee dalka ka jira sida dahabshiil oo kale maalgelin iyo shaqo abuurkii loo baahnaa aanay samayn arrintaas ma jirtaa ridwaana runtii annagu haddaanu dahabshiil lahayn shirkado hore de uma wada hadlayo shirkad waliba baahideeda leedahay waxay qabataan iyadun baa ka jawaabaysa laakiin haddaan waanu dahabshiil lahay runtii muddadaa dahabshiil uu jiray mar walba wixii ummadda u dana waa ka qayb qaadanaa wixii shaqa abuurida waa ka qayb qaadanaa ama ha noqoto xagga dahabshiil bank oo runtii maalgelin badan wadda ka geliya ha noqoto ama shirkadda somtel oo iyaduna internetka iyo mobilekaba kusii ballaadhisay waddanka ha noqoto ama mobile paymentka idahaba noqdo dad badan isna shaqaalaysiiyey xagga lacagta dabadda ka imanaysa lafteeda dhaqaalihi waddanka qayb badan bay ka tahay waxaasoo dhan magaalo walba waxaa ka shaqeeya gobol walba dad wada gobolkaa u dhashay maarata ayaanu shaqo uga abuurnaa ama kusii ballaadhinaa inay dadkooda iscaawiyaan marka mar walba dahabshiil wuu dadaalayaa wixii dhimanna waa ka qayb qaadanayna hadii alla ka dhigo aad iyo aad baa umahadsan tahay ridwaano aad iyo aad baa umahadsan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cabdirashiid maxamed saciid ducaale oo ah agaasimaha guud ee sharikadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oodile nabadgelyo